wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalkaas ay cagijugleen iyo handadaad u geysatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xogahaan helayno ayaa intaa ku daraya in qaar ka mid ah howlwadeenada qunsuliyadda dowladda federaalk ee dalka kenya ay xabsiga u taxaabtay dad ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk iyo mas-uuliyiin kale inta kale ee soo hartayna ay gacanku gabad yihiin maadaama fariimo goondisa hawada loo marinayo dadka xilalka ka haya dowladda federaalka ee ku sugan dalka kenya ayna u dirayso safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalkaas korneel kofi oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyo agaasimaha hay-adda socdaalka ayaa xusay in qunsuliyadda dowladda federaalk ay markasta dhibaateynayso dadka xilalka ka haya dowladda federaalk waxa uu sheegay inay si xun u bahdilayso madaxda isagoo sii wata hadalkiisa korneelka waxa uu tibaaxay in ganacsato iyo siyaasiyiin kale ay dhibaatooyin kala kulmayaan safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxa uu intaa ku daray in xadgudubyadaasoo idil uu horboodaya safiirka dowladda xasan sheekh u fadhiya dalka kenya waxaan halkaa ku soo arkay dhaliil aan qarsanayn oo loo jeedinayo safiirka soomaaliyeed ee jooga dalka kenya dhaliishaas oo ka mid ah adeegyada safaaraddu ay bixinaysay waxyaaba la xidhiira iyo sidoo kaleeto xadgudubyo la leeyahay safiirka ayaa qayb ka ah ayaan kenya ku soo arkay oo ah dad siyaasiyiin oo xadgudubyo lagu sameeyey qaar la xidhay qaar loo hanjabay qaar fariimo loo diray iyo qaar kaleeto dignina la siiyey arrintaa arrin qarsan ma ahan kenya taallaa dadkii ay dhibaatadaasu ku dhacda qaar ka mida way nala joogaan oo xildhibaano ah waxaan aniga soo arkay oo la soo kulmay ganacsato soomaaliyeed iyo siyaasiyiin soomaaliyeed oo dhibaatadaas ay ku dhacday oo shalay iyo daraad bay ugu dambaysay ay dhacaysa arrintaasu waa mas-uuliyad dowladda dhexe ku soo laabanaysa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay eedeymaha dul hoganaya safaaradda dowladda federaalk ay ku leedahay dalka kenya ayaa hadda xabsiyo ku yaala magaalada nairobi waxay u taxaabtay dhowr qof kuwaas oo ka mid ah mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda federaalka ilaa iyo haatanna si rasmi a looma shaacin waxaa loo xiray oo lagu qoonsaday inay ka dambeeyeen mas-uuliyiintan